laba ka mida saraakiisha booliiska kenya ayaa ku dhaawacmay weerar ay kooxaha hubaysan ku qaadeen xalay saldhig boliis oo ku yaala deegaanka fino ee duleedka mandheera saraakiishan ayaa la sheegay in ay soo gaareen dhaawacyo culus iyadoo lagu wado in maanta loo duuliyo magaalada nairobi ee dalka kenya si loogu soo daaweeyo sida uu sheegay sarkaal ka tirsan booliiska deegaanka fino deegaanka fino ayaa masaafo yar dhinaca koonfur galbeed ka xiga mandheera waxaana uu ku dhoweeyey xadka ay wadaagaan dalalka soomaaliya iyo kenya iyadoo kooxaha weerare la sheegay inay ka tallaabeen soohdinta kooxo hubaysan ayaa waxay isku gadaameen saldhig ka hor intii aysan xabadaha ku furin ayuu yidhi bernardo kosgey oo ka mid ah labada sargaal ee weerarkaasi ku dhaawacmay bernardo kosgey wuxuu sheegay in kooxaha hubaysan ay saldhigga la dhaceen hub kala duwan oo ay ku jiraan baasukiyaal in rasaasta ka dhacda qoryaha darandooriga u dhacaa innagoo baaritaan ku haynay gaari xamuulah oo ka yimid mandheera ayaa mar qura rasaas xooggan maqalnay aniga waxaa ay iga dhacday gacanta bidix xabad culus ayuu hadalkiisa ku sii daray sidoo kale sargaalkan dhaawacmay waxa uu sheegay in kooxahan ay markii hore rasaas xooggan ku fureen saldhigga kadibna ay isaga soo abbaareen dableydiina soo weer tiradooda waxay ahayd ayuu yidhi in ka badan boqol qof maxaa yeelay rasaastu waxay ka dhacaysay meel walba innaguna wax jawaab ah kama aanan bixin rasaasta dantu waxay nagu qasabtay in aan dhudhuumanno ayuu mar kale yidhi kosgey isagoo sii hadlayay ayuu sargaalkani sheegay in ay u yeerteen ciidamada milatariga kenya balse aysan u iman laakiin afar saacadood kadib ay soo gaareen ciidamo boolis ah guddoomiyaha degmada mandheera bosita omokolonga ayaa isnaguna sheegay inaysan jirin cid laga soo qabtay kooxihii weeraray saldhigga booliiska finno isagoo intaasi ku daray in kooxaha hubaysan ay gubeen teendhooyin ciidamada u dhisnaa si kastaba arrintu ahaatee dalka kenya ayaa waxauu bartilmaameed u ahaa sannadkii lasoo dhaafay xoogga al-shabaab inkastoo aysan jirin cid sheegatay mas-uuliyiinta weerarkii xalay ka dhacay deegaanka finno axmed cumar saalixi idaacadda wadajir baardheere